soomaali ku sugan waddanka indoneesiya ayaa dibadbaxyo ku sameeyey xarunta hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r ee magaalada jakarta faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada melbourne nooga soo diray wariyaha v o a ee dalka australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo dibadbaxan ay sameeyeen soomaalida ku nool magaalada jakarta ee waddanka indoneesiya ayaa kusoo beegmaya xilli waddankaasi uu ku jiro xayiraadaha dhanka covid sagaali toban taas oo aan suurtogal ahayn in dad badan meel isugu yimaadaan hase yeeshee dibadbaxan waxaa goobjoog ahaa maxamed cali daaha waxa aan weydiiyey tirada mudaharadayaasha iyo weliba halka ay ku mudaaharaadeen ibraahinow soomaali badan baa ku mudaharaaday unhcr horteeda waa dad kor u dhaafaya boqol marka ilaa iyo bishan march bartamaheedii ilaa hadda way mudaharaadayeen inkastoo marba mar ka dambeysa ay sii yaraanayeen oo cadaadis ka imanaya dhinaca un-ta iyo booliiska wadankan oo waa ogtahayo wadankan wuxuu ku jiraa weli lockdown oo coronaviruskii marka soomaaliduna waxay jebisay sharcigii kala fogaanshaha maadaamay mudaharaad ku hoos sameeyeen xarunta unhcr ee magaalada jakarta horteeda
maxamedow waxyaabaha ay ka caroodeen maxaa ka mid a oo dibadbaxan ay u dhigayaan soomaalida jakarta joogta maxay saluugeen
ibraahimow saddex arrimood baad moodaa inay soomaalidu inta badan ay xoogga saarayaan inay ka mudaharaadeen soomaalidan waxaa jirta soomaali badan oo soo gashay waddankan xiliyo hore oo inta safaarado qaar la siiyey iyo lagu aamuso lagu dhegaystay oo maraykanku kow ka yahay iyo waddanka new zealand soomaalidaasi waxay ka cabanayaan iyagoo helay reseltment ama dibadejin in kiisaskoodii ilaa hadda aan wax broseso wax riabdheeda aan lagu samayn oo kiisaskoodii laga aamusay taa waa kow bay ka tahay oo waxay ka cabanayaan in kiisaskoodii meeshay marayaan ay ogaadaan iyo waxa loo haysto tan labaad waxa weeyaan dhinacii dhaqaalaha oo waxaa jirta dee faamiliyo iyo hooyooyin caruur iyo dad xanuunsanayo oo lacag la siiyo oo lacagihii qaarkood laga yar goostay ama la yareeyey oo ka cabanaya lacagahoodii sababta loo goostay sababta loo yareeyey iyobaa jirta dad ka cabanaya caafimaadkii oo awal u n h c r caafimaadka iyadaa bixin jirtay oo soomaalida haddii qof xanuunsado dee caafimaadka dhakhtarada iyagaa geyn jiray marka caafimaadkio gaabis ku yimi oo ay cagajiid dhinaca uncr iyo c w s barkan ayaa horta yimi oo ay iyaguna oo soomaali badan oo dad emergency iyagoo xaaladooda serious tahay ay telefoonadii ku dhegaysteen lacagahan coronaviruska loogu talagalay ee shacabka reer indonesiya lagu caawiyo soomaalidu sow kama mid ahaa dadka la siiya soomaalidu qeyb waa ka yihiin lacagta loogu talagalay koroonaha ee wadankan ku nool way qaateen saddex bilood way qaateen oo sanadkii lasoo dhaafay ah laakiin sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka may qaadan oo waxa weeyaan waxaba kow ka ah mudaharaadkan maadaama lacagtii koronaha laga jiray oo dadkii shacabka aha ee waddanka indonesian ay lacagtii koronaha qaadanayaan un h c r ay lacagtii koronaha ay joojisay iyagoo ku andacoonayaan un h c r in dhaqaalihii soo geli jiray iyo bajedkoodii uu yaryahay marka mudaharaadkan marka ay soomaalidu sameeyeen ayaa waxay hadda ogolaadeen un h c r inay siiyaan lacagtii coronaviruska oo ay isugu daraan muddo laba bilooda oo tusaale ahaan bisha abril iyo may ayay dhaheen waa isugu kiin daraynaa siday hore u samayn jireen tusaale ahaan sanadkii hore oo kale way isku soo dari jireen labadii biloodba mar ilaa sanadkan waxay u soo direen ma jirto soomaalidii marka soomaalidii oo koronihii kusoo laba jecleeyey wadankan oo soomaali badan oo guryihii fadhiyaan oo lockdown ay ku jiraan iyo dhaqaalo aanay ka helin dhinaca un h c r iyo lacagtii koronaho ay un h c r goysay iyo dibadejintii iyo caafimaadkii oo gaabis galay ayaa keenay horta inay mudaharaadaan taasaana sababtay in soomaali badani ay jebiyaan sharcigu yaallay wadankan indonesia oo ahaa in la kala fogaanayo oo aan dadku isu iman soomaalida ku dhaqan waddanka indonesiya ayaa ah kuwo ka diiwaan gashaan hay-adda qaxootiga u n h c r kuwaas oo doonaya inay helaan dib u dejin waddan kale oo saddexaad sidoo kale kuwo tahriibayaal ah ayaa halkaasi iska degay halka kuwo kalena ay yihiin arday wax ka bartay jaamacadaha waddankaasi ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia